markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shiruuc
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jiir amaba doolli waa qofba sida uu yaqaanaa dunida caanka ahaa oo la sheegay inuu geeriyooday wuu tababarnaa oo howl culus ayuu adduunyada ka hayay oo weliba waxtar marka waxyaabaha lagu xusuusta ay ka mid tahay wuxuuna ahaa jiir bal shaqada uu qaban jiray oo caanka ku noqday iyo weliba sababta uu geeriyooday oo hay-addii u shaqaynaya ka warrantayna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan nin sida dadka u aasay neef geela oo aad u jeclaa kafan baa loo soo iibiyey neef baa lagu dulqalay waa la xabaalay sheekadaasoo dhammaystiranna xubinta halabuurka iyo heesaaga uu marti ku yahay maxamed deeq cabdimadan haldhaa ayaad ku maqli doontaan sidoo kale dhegaystayaal caawana waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa caweyska washington haynu ku bilownay dhegaystayaal mar kasta oo aqoonta dunida ee la xidhiidha dabeecadaha iyo habdhaqanka xayawaanku ay korodho ayaa waxayse soo taraya goobaha laga adeegsado noocyada kala duwan ee xayawaanka haba ugu badnaadaan eyda oo inta badan ay isticmaalaan ciidamada iyo weliba dadka qaar baahiyo gaara qaba kuwaasoo si gaara loogu tababaro si ay gacan u siiyaan haddii ay xaaladi ku timaado toddobaadkanna dunida ayaa si weyn ula yaabtay kadib markii inta badanna warbaahinta dunida ee caanka ay wax ka qoreen jiir amaba doolli caanka ahaa dunida oo geeriyooday kaasoo sida la sheegay loo adeegsan jiray howlgallo muhiima islamarkaana sida ay warbaahintu xustay sabab u noqday badbaadada dad tiro badan bal haddaba dhegaystayaal sheekadaasi idinka dilimaaya aan soo dhoweeyo waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekada oo dhammaystiran inoo hayaa waa dhowahay cabdixakiin inkastoo aan in muddaha barnaamijka ka maqnaa dhegaystayaashana waxaan leeyahay caweysin wanaagsan waagaagin badan baa lagu tabay sheekooyinkaga kala duwanayo xubintii barnaamijkaba cabdiqaadir haddaynu sheekada ku horeyno bal marka horeba jiirkan amaba dooligani muxuu yahay haddaad faahfaahin naga siiso
ha jiirkan wuxuu ahaa jiir muhiim ah oo jiirarka kale ka duwan dabcan jiir waa wada yihiin laakiin jiirkan wuxuu uu tababarnaa oo howl culus ayuu adduunyada ka hayay oo weliba waxtar marka waxyaabaha lagu xusuusta ay ka mid tahay waagaag marka cabdiqaadir shaqada uu qabanaya ee jiirkan amaba dooligani uu caanka ku noqday ee keentay inay warbaahintii dunidu ka hadashaa maxay tahay jiirkan wuxuu ahaa sideed jir oo da-da sideed sano ayuu ku dhintay wuxuu hayay shaqo uu u tababarnaa shaqo miina baaris ah run ahaantiina miinada dhibaatada ay dadka ku hayso cabdixakiino waa garan kartaa iyo halisteeda marka miinooyinka ayuu sahmin jiray ayuu soo sheegi jiray meeshii loo diro ama lagu tijaabiyo oo in ay miino ku jirtana si wanaagsan ayuu uga warkeeni jiray marka miinooyin badan ayaana isaga dartiis lagu soo bixiyey ama sahankii uu sameeyey waa hagaag waxaad tilmaantay in miinooyin badan dartiis lagu soo bixiyey dee dabcanna waynu garan karnaa dee saynu dareemayno si xayawaanada kale si lamid ah loo tababaro u urinayaa marka tiro intee leeg hadda ma la sheegay shaqada uu hayay muddadu shaqaynayay hawshan u qabanayay iyo weliba tirada miinooyinka ilaa iyo intaa uu soo saaray ama uu uriyey ee laga badbaadiyey dadka in ka badan boqol miino ayuu soo saaray jiirkan oo uu uriyey oo laga soo saaray dhulkii ama meelihii ay ku duugnaayeen miinadana dabcan isaga yani tababar weyn ayuu qaatay askarta ayuuna si gaara ula shaqeeyaa xayawaanadana sida eeyaha oo kale ayaa ka mid ah kuwa wax uriya laakiin jiirkan dadka ayay cajaa'ib ku noqotay in muddada intaas la-eg uu ku soo saaro ama uu ku sahmiyo ilaa iyo in ka badan boqol miino ilaa boqol miilo tiro yar maaha cabdiqaadir halkeebuu ka howlgelayay jiirkan ama dooligan oo hawshan ka hayay waa mahadsantaha cabdixakiin jiirkan wuxuu ka howlgelayay dalka cambodia oo ku yaala koonfur bari asia kana mid ah dalalka ugu badan ee miinooyinka ay dhulka ku jiraan dabcan waxaa la qiyaasaa in ka badan kun kilomitr square oo dhulka dalkaasi ka mida inay miino ku jirto miinada dabcan dadka ayaa wax ku waxyeelooba way ku dhintaan gacmaha iyo lugaha ayay ka goysaa marka cambodia waxay la gaartay heer ay xitaa jiirka u tababaraan in uu miinada maaragtay uriyo ama uu sahmiyo sidaas ayaadna ku garan kartaa dhibaatada iyo faraha kulul ee miinada ay ku hayso dalkaas in dee jiir amaba xayawaan la tababaro oo hawshan loo adeegsado kolley dee cidunbaa qabataa ama dowladda ha qabata ama ciidamo ha qabtaan ama wax kale ha qabtaan yaa gacanta ku hayaysa sababta dhimashadiisa jiirkan inuu dhinto keentay ma la sheegay ama ma la faahfaahiyey
waa mahadsantahay cabdixakiin jiirkan waxaa gacanta ku hayay urur aan dowle ahayn oo ama aan faa'iida doon ahayn oo ka jira dalka cambodia marka maalmihii u dambeeyey nolosha jiirkana xaalkiisa waxa uu ahaa inuu hurdo un ka bixi waayey oo jiirkiiba uu soo kici waayey marka ugu dambayntiina iyaga ayaa shaaciyey dhimashada jiirkaas cabdiqaadir waxaynu naqaanuun jiirka iyadoo dadku ka cawdaan oo guryaha u soo galo oo wax ka cuno cuntada ka cuno dharka ka cuno uu rabsho wax dalooliyo maystiri halkii dhibtiisa laga arki jiray waaba laga faa'iidaysanaya isagaa faa'iida yaashaba
cajiib macnaha waxyaabaha cajiibka ee soo kordhaya ay ka mid tahay markaan teenna soomaalida ka fiirinana hadde jiirka dadka ayuuba farakul ku hayaa guryihii meesha uu soo galo maaragtay hadde jiir ayaaba la yidhiba marka waa garan kartaa dadna maaragtay jiirkii dhibaatadaas lahaa ay si kale uga faa'iidaysanayaan marka waa xaaladda iyo caqliga bini'aadanka siduu u kala duwan yahay iyo hadba sidii ay wax uga faa'iidaystaan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi nala wadaagayey markanna waa xubintii hal abuurka oo caawana marti inoogu yahay maxamed deeq cabdimadan haldhaa oo qoraa ku nool magaalada nairobi kaasoo buugaa kala duwan ka qoray waayaha nolosha waxaana uu caawaynala wadaagi doonaa jacaylka ay soomaalidu geela u qabto suugaanta a u tiriyaan iyo weliba sheeko la xidhiidha nin u aasay sida dadka neef geela oo aada u jeclaa bal haddaba marka hore aan barnaamijka kusoo dhaweeyo maxamed deeq waa mahadsantahay cabdixakiin adiga iyo v o a iyo dhegaystayaashaba waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waagaag maxamed xog badan baad uruurisay sugaan kala duwan baad uruurisay buugaag kala duwan baad qortay haddaynu soo qaadano geela oo soomaalida halka ugu jiro aynu ognahay balgu horreynba soomaalida iyo geela iyo weliba siday u jecel yihiin jacaylkooga halku joogo haddaad nala wadaagto
waa sida cabdixakiin waa mahadsan tahay sugaanta geela oo aan buug ka qoray waxa weeyaan soomaalidu horta xoolaha ay ugu jeceshahay waa geela weeyaan jacaylka geelana heerka ay ka gaadhay wax la qiyaasi kara ma aha waxaa jira ood arkaysaa ninbaa intay hal uu lahaa ay dhibatay uu yidhi waa in laila xabaalo waa in la xabaalo hasha walaalkiina uu yidhi iyada waa in la kafno waa garawo dhagax buur sokadiisa iyo ku taala xaggan qabdaar marka loo socdo hadda magaalay noqotay waa ninkii hasha xabaalay waa geeljacayl waxa uu ka qabo ninna waxaa la yidhi intuu sake ka bixiyey yuu sakadii markuu ka bixiyey bay hashi ile waa la xidhay oo markaasay isku xaartay markaasuu intay heblaa xariga ku xaari leedeen cadaabka aan ku xaaro ilaa heerkaasay geeljacaylka ay soomaalidu ka gaad waagay maxamed haddaynu soo qaadano ninkan odaygaa isagu hashii xabaalay sidii qof caadiya oo nooloo bini aadama u kanfay ee u xabaalay maxaa heerkaasi gaadhsiiyey midda kale maxay kaga duwanayd geela kale hashani wuusaa usi yeelayaa wallahi hadda kolley waxaa laga yaabaa inay caano badnayd inay dhal fiicnayd marka dee owlaadaada laftirkeeda waa la kala jeclaadaa macalimiintaada waad kala jeceshahay marka ninkani hashaasu aad buu u jeclaa marka wuxuu yidhi waa in la ila xabaalo de hal haddii la xabaalo dhaqan hore loo yaqaanayna ma aha hal aad u weynoo dee xoog le geela xilligaa jirayna aad buu xoog weynaa marka waxay noqonaysaa dee in dhulkan dhul adag buu ahaa walaalkiibaa isna ku xilo furay oo ku xujeeyey uu yidhi haddaan aadan muxuu ahaa aadan agas u samaynin agaska waxaa la yidhaahdaa marka neefka la muxuu ahaa qofka markuu dhinto xoolaha lagu dulqala ee dadka xabaasha joogaa la siiyo kafanna aadan u samayn marka kafanta oo waagaa de aad qaali u ahayd maradii so dhowr neef bay goonaysa marka intiibuu isna sameeyey kafan baa loo soo iibiyey neef baa lagu dulqalay waa la xabaalay marka taa waxaa ka sii cajiibsanayd markii la xabaalay cabdixakiin oo hashim markii la xabaalay oo sida qof bini aadana loo xabaalay yuu wiilkiisa intuu u yeedhay wuxuu yidhi ahba kaale hashu meeshay ka soo raamsan jirtay soo fadhiiso oo ka soo raamso meesha ayay bannaanaanin cajiib marka iyada isxasuusteedii si uu dareemo haasu xusuusta aad iyo aad markaa dadweynihii magaalada amaba tuulada aan ilaahdee la deganaa ee ka warhayey waa kan laha layla xabaalo ma lala xabaalay markaa mise isagii qoyskunbaa loo daayay maya dee waa waa lala xabaalay waa tol tolku markaa ma kala haro tol waa tolanay ma og tahay ninkuu ku xilo furay in lala xabaalo marka haddii marku ay xilo fur ay timaadana qofka waa loo baarinimo falaa oo waa waa loo sameeyaa marka waa lala xabaalay marka wuxuu diiday ninkaasu hashii garawo ahayd oo intay halkaa ku dhimato ay ku urto oo dixre uu galo oo qurmuunkeeda bannaanka laga arku diiday marka inuu asturo oo xabaalo sida dadkii yuu jeclaystay meesha hadda magaalayba noqotay magaalo waay waa magaalo aad u weyn hadda aad u weyn waan soo maray hadda dhowr bilood ka hor oo sawiraan ka soo qaaday waana u tegey sidaan u soo daraasayey bal waxaan inay run yihiin iyo in kale oo ay iska sheeko tahay dadkii deegaankaan la kulmay dadkii uu dhalay baan la kulmay marka waa qiso dhab oo dhacday tuulada gara waa la yidhaahdaaba soomaaliduna aad bay maashuuro ka tahay sheekada waa si wanaagsan de ninka odayga wa inaga arkayno dee neefkaasi wuu xabaalayaa dabcan waxyaabaad carrabaabtay ee de inta badan jiri karana waxaa ka mid ah inay xoolaha kale ka duwaneed ee caana badnayd amaba ay waxyaaba badan kaga wanaagsanayd buuggan aad qortay sugaanta ka hadlaya geela tusaale ahaan oo kale markay maalayaan geela soomaalidu ama hadday caano badan yihiin ama ay ka gaar yihiin sugaan bay u tiriyaan maxaa ka mida sugaanta inta badan arrimaha ay halkaa ku arooriyaan horta dee geelu iyo adhiga iyo lo'da waa inta saddexda meesi soomaalidu ay caanaha ka hesho marka geelu wuu ka duwan yahay labada meesi ee kale lo'da iyo adhiga wuu ka duwan yahay waayo caanihiisu ma xumaadaan wuuna ka caano badan yahay geelu wuuna ka caano badan yahay caanihiisuna ma xumaadaan waatuu lahaa cumar stelia dhibaatayii adoo gaajo qaba dhaxanta jiilaalka dhool caana laga soo liso oo yaro dhanaadaaday nin dhadhamiyey wuu garanayaa dhulay qaboojaan ee dhallaannimo qodxuyi kugu mudaa kaaga soo dhiciye goortan dhammaan baa jirkaba dhidid i qoyaaye ragga laxaha sii dhowrayo dhaqisa waa geela marka waxaad arkaysaa ninkaasu ha iska daa xataa waa daawuu ku leeyahay oo caruurnimo qodaxdii kumidayba xataa kaaga soo baxaysa aad iyo aad yuusuf cabaade ha yuusuf cabaade gurey nin la odhan jirayna markuu ka hadlayo marka sahanka iyo la aadayo iyo muxuu ahaa ama safarka la gelayo wuxuu sheegayaa caanaha geela in la qaatay aan lo iyo adri toona aan la qaadanin sibraarada haddaan lagu shubin hoosayaan loo qaato sibraarada haddaan lagu shubin senya labankeeda sahankuma afmeerada sariya socodka dheer diidiye ma surmiyo ma surmiyo kaliishii ninkii sidi ka maalaay macnaha wuxuu ku le haddaan caano geel la wadanin meel fog lama aadayo sahanku xataa meel fog lama aadayo sidigtiina markaa waa hashii waa hashii ku sidkanayd weeyaano marka sidigta xataa cabdixakiinow geelu waxyaaluhu kaga cajiibsan yahay haddii ilmaha uu ka dhinto waa ilmo kalaa lagu talaa ama lagu sidkaa oo lagu maalaa laakiin loodii arki doona sidaa ma aha maxamed waxaad tilmaantay inaana caanaha geelo aanay xumaanin waynu garan karnaa caano muddo yaalla kolle way isbedelayaan marka maxaa maxaa laga wadaa markaa laleeyahay ma xumaadaan ma ma magac kale yeeshaano nooc kale noqdaan mise waxa weeyaan sidoodii bay ahaanayaan
caanaha geelu mar kasta marka ka dambe horta ma baqaan in de ama weel xun ama lagu dara mooyaane marba marka ka dambeysa way sii adkaadaan wayna sii fiicnaadaan marka de waad ogtaha magacyadooda karuur baa la yidhaahdaa waa dhay bay soo maraan suusac bay maraan mayac bay maraan oo koonfurta laga yaqaano waa suusaca mayaca koonfurta laga caano dhanaana muxuu ahaa karuur bay noqdaan marka waa caano dhigaal geli kara waa caano kulaylka lagu isticmaali karo ila kulaylku inta badan cuntada wuu u daran yahay wuu u daran yahay marka xilliyada kulul waxama noqon karaan waxba ma noqdaan oo caana waa la keedsanaya saasay kaga fiican yihiin miisiga kale dhegaystayaal qayb kale oo uu kaga hadlaya sida ay soomaalidu geela gaadiid ahaan ugu adeegsan jireen iyo weliba suugaanta ay hilibkiisa ka tiriyeen barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan markana dhegaystayaal aynu ku wada nasannay heesta qoys iyo weliba codka fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo weliba xaliima khaliif magow haddii aan qisadii dib u raacno watiyay qanci weyday naftaydu watiyay qarsan weyday xanuunkii wataa la qamaadi jacaylka wataad waxba ii qaban weyday wataan la qamaadi jacaylka wataad waxba ii qaban weyday watiya qosol igu dhaaftay watiyaad qosol igu dhaaftay kol haddaynu qoysnahay qimigii jacaylkee qubtay qaar ma soo celinakol haddaynu qoysnahay qimigii jacaylkee qubtay qaar ma soo celinaa hadda qaylala sida ma isku qabnaa mise waan qasanaa mise waan qasanaa hadda qaylala sida ma isku qabnaa mise waan qasanaa qasanaa mise waan qasanaa
qalbigeenu israacay watii aan qorshaynay jacaylka haddii aan qisadii dib u raacno watii qalbigeenu israacay watii waatii qabku meel fogi gaceeyey waa taan qawadee ku saluugay waatii qabku meel fogi gaceeyey waa taan qawadee ku saluugay watiyaan qosol ugu dhaafay watiyaan qosol qurux reeru dago kumanaa noqon hadda qaylala'aan
heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
haddii aan qisadii dib u raacno watiyo kalgacaylku iqoobe watiyo kudhaydii haliskaadhawataan qadhadiisa ilmiyey wataan kala quste wanaaga wataan qadhadiisi ilmiye wataan kala quste wanaaga watiyaan qosol u dhaaftay watiyaad qosol igu dhaaftay kol haddaynu qoysnahay nimigii jacaylkee hubtay kol haddaynu qoysnahay qiimigii jacaylkee hubtay qaar ma soo celinahadda qaylalaha sida ma isku qabnaa mise waa qasanaa hadda qaylala sida ma isku qabnaa mise waan qasanaa qasanaa mise waan qasanaa